بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورasuuله faqad faaza fawزا cadiima ama baعd waxaan ku soo dhex jirnay suuraة الdaariyaat waxaan maranay qowluه tacaalى والsamaaءa banaynaaha bأydi وإna lamuusicuun allah subxaanaه wa tacaala markii uu ka soo sheekeeyey ummadihii hore oo kufriyey siduu u baabiyey u ciqaabay isagoo kufaarta iyo dadkoo dhanba tusinaya qudrada allah subxaanahu wa tacaala inuu bacfiga uu awoodo inuu maaragtay dadka cusaada uu ka aarsado aakhiriya adduunba taasoo qudradiisa iyo waxdaanadiisa ku tusinaysa ayaa allah haddana wuxuu noo sheegayaa subxaanahu wa tacaala abuuritaanka uu koonkan abuuray cirkan iyo dhulkan iyo awoodda uu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala wax cajis gelinaya inaysan jirin wasamaa'a samadii banaynaaha waan dhisnay oo biaydiin ay biquwatin baan ku dhisnay wa innaa annaguna lamuusicuuna kuwii maanta ma arkaysaa waasiciya oo maanta ma arkaysaa samada ballaariyey ayaana wasamaa'a samadii banaynaaha waan dhisnay biaydin ay biquwatin aan ku dhisnay wa innaa annaguna lamuusicuuna kuwii waasiciyey oo samada aad iyo aad u ballaariyey ayaa naha awooddaas iskale subxaana wa tacaala marka biaydin ay biquwatin weyn qaaraa waxay u maleeyeen biaydin in minalyad laga keenay markaase waxay yidhaahdeen ayagoo raba aayaadka kale oo yadda ku soo aroortay inay maaragtay ay ta'awiidaan iyagoo u gobol dhiganaya ayaa waxay yidhaahdeen hadda ilaahay wuxuu yidhi wasamaa'a banaynaaha biaydin biquwatinaa lagu fasiray marka limaa khalaqtu biyadayana waa sidaasoo kaleo biquwatin ayaa loola jeedaa marka waxaa layidhi isma lahaa layidhi biaydin waxay ka timid min aada ya'iidu idaa qawiya qofku markuu xoog yeesho waalaydu alquwa yadna waa yad marka tan yo ay ka bilaabana midna alifay ka bilaabana isku mid maaha aada yaiidu ayda waa ficil mastarkeedana waa ayd wahuwa alquwa waa soo maaha yaduna hadda waa gacan yadaal wawgeeda waa xadfan yaduu ay ahayd ma garat oo waaw baa ka maqan yad un baa layidhi soo maaha marka waxaa weeye maaddadooda waa kala duwan yihiin wasamaa'a samadii banaynaaha waxaan dhisnay biaydin ay biquwatin aan ku dhisno wa innaa anagu lamuusicuuna kuwii ballaariya dhulkaad aragtay cirkaad aragtay qolo waxay ballaariyey waxaa noo muuqda iyo waxaa noo muuqan inaa ka daran sababtoo axaadiidtaan ku soo qaadana fatxulmajiidkii waxay noo sheegay in samo kasta laba samo inta la ysaga dhex socdo ay tahay shan boqol oo sano inta la ysaga socdo samo walbana jurmigooda oo shan boqoloo sano intii loo socdo uu yahay marka bal adigu qiyaas oo haddana kursigii intoo kale carshiga uu ka sii sarreeyo bal awoodda iyo maaragtay waasanicmada iyo ka warran waa wax allah unbaa yaqaana subxaana wa tacaala iyo jannadii oo ka waasicsan ilaahay hana geeyo subxaana wa tacaala wasamaa'a samadii banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuuna waalarda dhulkiina farashnaaha waan gogolnay si dadkay ugu tamatucaan gogol camal wey wax aarka ka sameeya beer ka qodo guri ka dhis ku soco jidka samayso marka ilaahay baa u goglay subxaana wa tacaala tasarraf kayfa shaa sida arabtuu qofku ugu soconaya waalarda dhulkiina farashnaaha waan gogolnay fa nicma waxaa iskale almaahiduuna kuwa wax gogolay oo diyaariyey dhulkan waa annagou leeyahay alla subxaana wa tacaala annagaa saa u diyaarinay taasna awooday ku tusinaysaa raxmadda alla iyo addoommadiisa alla sida ugu naxariisanayana way ku tusinaysaa subxaana wa tacaala waxaa kaloo qudradiisa ku tusinaya wa min kulli shay-in shay kastaba khalaqnaa waan abuurnay zawjayni laba isku lamaanoo hor iska soo horjeeda ayagoo ah lacallakum waxaan u abuurnay inaad mudan tihiin ood ka faa'idaystaan tadakkaruna inaad waansantaan oo qudrada alleh iyo xikmadiisa aad aragtaano ilaahay aad rumaysaan ood bacdiga rumaysaan ood alla aad ka baqdaan ood qudaraysaan ood jeclaataan sawjeenka waxa waaye adduunka wax walbaa wax iska soo horjeeda ama xayawaanaadka ha ahaado oo dhadig iyo lab leh dadkoo rag iyo haween leh xoolahoo maaragtay dhadig iyo lab leh xayawaanaadkoo dhan wax alla waxa macaanidaahoo dhanba waxa waaye dhadig iyo labay leeyihin waad aragteen kahrabadaana ugu yar iyo waxyaalaha isla xidhiira sow maaragtay balaas iyo negative sow ma laha wax walbaba kahrabadii qaabi u kala socoto dhinacna waa balaas dhinacna waa negative waa zawjeen waay sababtoo hal shay waxa kuma soco karaan hadda waa kana iftiin iyo mugdi hamiin iyo cawo cir iyo maanta ma arkaysaa dhul islaam iyo gaalnimo soo maaha kufri iyo iimaan waxaasoo dhan waxa waaye waa zawjeen waay soo maaha khayr iyo shar wax walba waa wixii iska soo horjeeda soo maaha marka sababtoo ilaahay subxaana wa tacaala markuu shay abuuro shaygaasna didkiisa u abuuro awooddaysii ku tusinaysaa subxaana wa tacaala ilaa waxaa jira makhluuqu wuxuu yaqaanaa wax kale ma yaqaano waxa qaabu u yaqaanaa qaab kale ma u yaqaano allah subxaana wa tacaala wuxuusan awoodin lama arko taa marka qudrada alleh ku tusinaysa nolosha dhan ayaa zawjeena sanaacaadka kahrabadu qaabkay u socoto waxoo dhan waxa waaye waa zawj iyo zawj shay iyo shay ka soo horjeeda oo muqaabilkiisa haddii kale nolosha ma soconayso kahrabadan iyo nuurkan haddaysan balaasya minus line ma soconayso meel laga debiye meel laga daar haddaysan ma soconayso wixii dhammaan waxa weeye waa zawjeen waa wa min kulli shayin shay kastaba khalaqnaa waan abuurnay zawjayna xaal oo yahaan abuurnay lacallakum maxaa mudantiin tadakkaruuna inaad waansataan waa kaa cir iyo dhul leyl iyo nahaar shams wa qamar bar wa baxri diyaa wa dulaam iimaan wa kufri mowt wa xayaat shaqaa wa sacaado janna wa naar ilaa xayawaanaadka wax kasta waa saa isan soo horjeeda ilaa kahrabadii ay soo noqotay balaas yamaanis ay tahay ma garan haddaba haddii alla awooddiisa aada aragtay waxa laynka raabaana ay daacadiisa ay tahay iyo rususha inaad raacdaan qofkii aan ilaahay adeecina ou halis ku sugan yahay qiyaamana ay soo dhowdahay dadkii horena oo caasiyana ay halaagsameenoo naar ay ku dhaceen adinka meesha maxaa u fadhidaan wa meesha maad ka kacdaana fafiruu carara ilallaahi ilaahay u carara innii anugu lakum waxaan idiinahay adinka minhu min allaahi xaggiisa nadiirun ku diga oo cuquubiis ka diga mubiinun digitaankiisuna ay caddahay aayaddan marka waa aayad aad iyo aada weyn waa macno islaamka ugu fadhido macnaha waxa weeye awalan insaanka waxaa ku soo fool leh khatar aad iyo aad u weyn oo inuu cararo maahana meel fadhi aysan jirin sababtoo hadda hadday kawaarita iyo dhacdooyinku dhacdaan sida suranaamkii badda ay soo caarido walciyaadu billaahi xariiq ow dhaco dhulgariir ow dhaco col ow dhaco ka baxayso maan ka cararayso maa nin walba suu ku nabadgelilaso xagta wax kada yimaado soo maa hadda macnaha waxaa weeye qiyaamihii waa dhowyi camal lama haysto dadkii kafla ayaa maanta ma arkaysaa lagu jira ilaahayna waa ku muraaqabaynaya subxaana wa tacaala halisna waxaa naf iyo shayddaanna waa kula xiriiraan halis marka waxaa u taha khaatimo xumo inaad ku dhigantid marka waxaa weeye haddaad marka fiirisid lacfigaada iyo waxa kaa dambeeya cuquubada ilaahay uu samaystay iyo cadaabka iyo intiqaamka alle subxaana wa tacaala adigana aada muqasir tahay waxa uun kugu eg waxaa weeye inaad cararto xaggeed u carare allaad u carare subxaana wa tacaala cuquubadiisaa ka cararaysaa isaga najaadkiisa oo cararaysa cisyaankiisaa ka cararaysa daacadiisa oo cararaysa caradiisa inuu ku caroodaa ka cararaysa waxaa u cararaysaa ridada alle subxaana wa tacaala marka firaarku waa mansilo weyn waa laakiin marka hore waa inaa yaqiinsato horta meesha wax laga xarayo inay jiraan oo khatara kugu soo foolada qofaan khatarba aan dareemin oo naftiisa aysan la xumayn qiyaamihii iyo mowdka uusan kaabigii la soo gelin jannada iyo naarta aan u jeedo ilaahay inuu muraaqabin aan u jeedo qofkaasoo iska qaafil wa soo meeshuu joogaa mowdka intuu ku yimaado cadaabkiina ku imaanay marka culimmadu waxay yidhaahdaan cararku marka waa maraaxil waay horta jahliga ka cararo cilmi u ar diinta baro haddii kale siadoo cararta ma taqaano qofaan hadda dabaal aqoonin ma dabaalan karaa may hadday dhibaato ado qofaan gaari wada aqoonin gaari ma ku carari karaa may horta cilmiga baro marka hore oo maanta ma arkaysaa jahliga ka cararaa la leeyahay soo maaha adigoo wixii caqiidaana caqiidaysan oo cilmiya wixii camalfalano amar iyo nahyana ku camalfalaya amarkiina qaadanaya nahyigiina ka haraya soo maaha waxaad ka cararoo ka cardhaysaa kasalka wa min alkasal ila atashbiir wehsida intaad ka carartid guntiga dhiisha isaga dhigo meel la fadhiya lama arko wehsi wehsi iyo maaragtay hamaan hamaansi iyo waa dhammaatay waxaa waaye toos maaragtay waa carar soo maaha adigoo go-aan wa min addayqi ila sacd adduunyadan cararigeeda intaad ka carartid iyo adduun keliya aad maaragtay aad amay adduunku oo kaa carara amaad heli weysa aad ka cararaysa adduun intuu kula yaraado ilaahay rulladiisiiyo aakharo dal oo ilaahay tala saaro subxaana wa tacaala markaas cararkaaga wuxuu noqonayaa carar fiican buu noqonayaa marka mansiladan mansilo weyn ibnulqayim kitaabkiisa miftaaxu daaru sacaada maaragtay madaariju saalikiin waa uga hadlaa manaasisha waaweynay ka mid tahay faraar inaad mansilatulhuruub ilaahay inaad maaragtay cuquubadiisa ka carartid oo rullihiisa u carartid fafiruu carara ila allahi ilaah intiinkaa u carara innii anigu lakum adinka minhu min allahi ilaahay nadiirun ku digaanaha mubiinu digitiinkusoo cadda marka cararitaanka horta xagoo ka bilowda cararitaanku tawxiidka oo ka bilaabanaya iyo tawxiidka inaa xaqiiji sidoo maaragtay shirkiga aad ka carartid sababtoo ah shirki haddii aad ku sugan tahay haddee cuquubo baaba ku dhex jirtaaba cararka mansilada ugu horraysa waxaa weeye inaad tawxiidka xaqiijisid walaa tajcaluu ha yeelinina maca allahi ilaahay micigiisa ilaahan aakhara ilaah kaloo la caabudo ha yeelinina ee ilaahay keligiisa caabuda sababtoo qofkii ilaahay ilaah kale la caabuda dee halaag iyo cadaabu uu ku dhacay walaa tajcaluu ha yeelina maca allahi ilaahay micigiisa ilaahan aakhara ilaah kaloo la caabudo ha samaysanina sababtoo shirkiga haddaad ku dhacday halaagaad ku dhacday innii lakum adinka innii aniga lakum adinka minhu min allahi ilaahay xaggiisa nadiirun ku digaan ahay mubiinun digitaankiisa oo cadda marka waxay caddaynaysaa aayaddan tawxiidka ahmiyadiisa carar haddii lagu yidhi shirki ka carar waxaad ku carartaa ood zaad ka dhigataa waxaa weeye waa tawxiidka iyo ikhlaaska ilaahay kale inaad caabudid oodan owliye iyo andaad iyo kayrka aadan caabudin haddaba halkaas markii la joogo nabigaa la sabarsiinaa calayhi salaatu wasalaam qurayshta dhibta uu kala kulmayo isagoo xaqii wada aa la caayaya waxaa leeya majnuun baa tahay mid kaahinahaa tahay mid diitaa tahay waa la caayaya bini aadamkana warka haddii laga badiyo iyo cayda qofka bin waxay dhici karta amaaba adiga waalanta in is yidhaahdo marka nabigaa qalbiga loo dhisaya waxaa leeyahy iska sabaraa la leeyahay kadaalika ay amru arrintu kadaalika waa sidaas oo kale sida lagula dhaqmay aa rusushiina loola dhaqmay ma garan maa ataa uma imaanin aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyey min rasuulin rasuul uma uusan imaanin ilaa qaaluu waxay odhan jireen saaxirun ay huwa saaxirun waa saaxiroole waaye ow majnuun ama waalan yahay nabi kastaba saasaa loola dhaqmay marka dhibkaas nabi walba waa soo maray qoom kastana waa ay sameeyeen marka adigana ambiyada aad ku jeel tahay wey wixii lagu sameeyey waa ku soo marayaan waa safreen caaqibo wanaagsan bay heleen adna caaqibo wanaagsan baa kuu dambaysa kuwaana gaaladii iyo qolooyinkii nabiyaalka caayi jiray ay ku jaal yihiin ayakuna wixii macnaa ay la mid yihiin kuwaas waa la ciqaabay ayagoona ciqaabay mudan yihiin aan leeyahay marka dan haka geli kadaalika arrintu waa sidaas wey sida adiga lagula dhaqmay ayaa rasuulkasa loola dhaqmayo maa ataa uma imaanin aladiina gaaladii min qablihim gaaladaa qoraysh ka horraysay min rasuulin wax rasuul nuux iyo huud iyo luud midna uma imaanin ilaa qaaluu waxay odhan jireen saaxirun oo huwa saaxirun nabigaa noo yimid waa bisixiroolo waayo oo mujnuun waalan yahay markaasuu wuxuu leeyahay atawaasow bihim isu dardaarmeen qowmu nuux iyo maaragtay quraysh ma intay isu soo gaareen ay waxay isu dardaarmeen nabi kasta saas ku dhahay maya isuma dardaarmine bal hum ayaga qowmun qowm hum ayagu qowmun qowm waayo daaquun oo xadgudbay qofka hadduu qooqo u edab daran yahay kan edab daran isku macnay noqonaaya walow yaysan isgaarin wixii kii hore ku hadloo kana ku hadliya ilaa mabda'aa mideey hadduu qofku toosan yahana qof kasta oo boqolaal sano ka hor uu joogo qofka toosan wuxuu ku hadli unbuu ku hadlaya haddaa u fiirsa gaalka maanta jooga wixii abijahaal oo ku hadlaya mu'minka maanta joogana wixii abubakar iyo cumar ay ku hadli jireen ayuu ku hadlaya saas waa atawaasaw bihim ay isu dardaarmeen waa kuwa isku hadaleen balaayada kii hadalkii qowmu nuux iyo fircoon hadalkoo dhan ayaa abujahal umay ibnu khalaf ay odhanayaane ma isu dardaarmeen isuma dardaarmine bal iskaba dhaaf inay isu dardaarmaan isuma dardaarmine hum ayagu dhammaantood qowmun qowm waay daaquuna xadgudbay oo waa dad qooqoo kibirkii ka batay oo ilaahayna aan ka cabsanin dadna aan sharfaynin marka taasaa midaysa haddaba maxaa ku eg marka fatawalla canhum ka jeeso oo waxbay waxba badan ha ku sii darsanin maadaama aada risaaladii gaarsiisay famaa anta adigu matid bimaluumin kulla eedeeyoo la yidhaahdo maxay u halaagsameenoo maxay u beeniyeen lagumaguma eedaynaayo adiga hal muhimo iyo xil baa kaa saaran nabi moxamed haddii aata calayka asalaatu wasalaam xilka kaa saaran waxaa weeyaan dadka inaa wax u sheegtid oo risaalada sax u gaarsiisay taas haddii lagaa helo adiga waajibkaaga waa gudato waxay la mid tahay in calayka ilaa albalaaq gaarsiin baa lagaa rabaa amaa dembigan ay sameeyeen ilaaha kula xisaabtami doona fatawalla canhum ka jeeso oo macnaa waxba ha isku dhibin maadaama adiga hawshaadii aad gudatay ood gaarsiistay risaaladii famaa anta adigu matid bimaluumin ku la eedeeyooo la dagaalamoo la yidhahdo maxay u rumayn waayeen adiga xilkaa ma saarna adiga waa gaarhsoo maaha dan uga dhac ilaaha xisaabinaaye haye marka adiga wadakir waani u waani oo markaad aragto waanadu inay wax anfacayso dad qiimo leh aad u jeedid oo wax ku qaadanayo waani fa inna dikraa waanadu tanfacu lmu'miniina qofka muminkaa ku anfaca seedaa waano qofkaa ku anfac mu'mina oo qalbilaha ku anfaca ilaahayna subxaana wa tacaala ummaddan haddii qof laba mu'minoo wax qaadanayo laga helo waa in diinta loo sheego sibankaa waxaa dadka dhacaysa ninka culimmada hadduu intu dersi bilaabo masaajidka la soo biixi waayo wuxuu isleeyahay dersigaanba lagama raba ama ad yax iskaba dhaafta taas qalad waa hal qof hadduu yimaado oo mustafiida oo og tahay inuu diintan ilaahay ou rabo waa inaa u akhriso waa inaa bartidi waa sababto dad badan adiga ilaahay kuguma addoonsa adiga diinta qofkii ka faa'idaysan u faa'idaysa nabi maxamed maxaa lagu dagaalamay calayhi isalaatu wasalaam kufaaru qurayshuu islaami oo xumaaga u islaami la hadal oo diinta ka dhaadhic nin camoolaha ibnu um maktub oo ordaaha u yimid callimnii mimaa callamaka allah ilaahay wuxuu ku baraa i bar rasuulku waxuu jeclaysa bal nimankaa inuu ka soo dhammaysta u soo faaro tii keliyaa lagu canana oo la yidhi maxaa ninkan diinta raba asaga waxbar kuwaan aan diinta rayn maxaa uga daba ordiyey soo maha manhajka ducaadda waa saas waay qofkii wax rabo oo wanaag raba hal ha ahaado laba ha aado afar ha ahaado diinta in la baro loo sheego la waaniyo hadhow asagaa ilaahay barakay doona ummadda ku anfici doona wadakir waani fa inna dikraa waanadu tanfacu lmu'minmuninta anfacaysa diinta u sheeg oo bar dadka ka faa'iidaysanaya haddaba ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadkii ayagoo maaragtay saa u beeninaya oo khayrkii ka dhunsan ma garat haddana waxa loo abuuray waa cibaadada ilaahay markaasi shaqo kale ku mashquulsan yihiin wamaa khalaqtu ljinna jinniga ma abuurin iyo wal insa insa uma abuurin ilaa liyacbuduuni inay i caabudaan in la faro maaha waxa loo abuuray waxaa in la kallifoo la yidhahdo alla caabuda oo amarkaas la siiyo oo kii amarka qaatana hawaab la siiyo kii qaada waayana la ciqaabo haddaan wax yar af soomaali isaga dhaadhicinno macnahay falsafada meesha ku jirta af soomaali aan naqan haddaan isaga dhaadhicinno dadka waxa loo abuuray iyo maaragtay jasahooda waxaa weeye waxaan ognahay adduunyadan ilaahana keeno qof walbaa ilaaha keeno intaan la abuurin qof camal ama baryo gudbo ilaahu abuur ilaahu waxaas ii sameey ama ilaahay caabuda ma jiro nin walba waxuu arkay isagoo nicmaysan oo cirkaan harsanaya dhulkaan hoos jooga risaq cunaya dhulkaan jooga kahor dhulkaan adigiis ma ken ilaahaa ku keena ilaahay wuxuu ku leeyahay marka subxaana bini aadanow anigaa ku abuuray dhulkaan inaa ku guglay maciishaa noloshaan inaa ku siiyey aabba iyo hooyo ku ilaaliy hadhow meel aad ka shaqays risqiga anaa kuu sameeyey ma taqaano waxaan kaa rabo may waxaan kaa rabaa abuuritaanka nicmada aan kuu nicmay inaa igu shukriso shukri waa inaa i caabudo awala inaa aniga ku abuuro oon cibaadada xaq u leeyaha qiro wixii aan ku farana qaado waxaan kaa reebana ka har koow haddaad intaas lagaa helo noloshan adduunyada waa nolol dhib iyo dheefba ay ka buuxdo markaad ka dhimatid nolol saafi ah oon dhibaato lahayn aakharo oo janno la yidhaahdo aan ku geenaya maadaama ilaah noloshiisii hore aad ku shukriso haa waa garta kii diido marka ilaahay ku shukri waayo oo ilaahay caabuda waxaa la leeyahay nicmadii aan ku siiyey ma igu shukriso maya maya caabudo maya may garata maya haa adduunkan maalintan kaa qaado nicmadii hore maadaama iyo wujuudkii aad ku shukri weysay wax damboo nicma iyo raaxo iyo qabow indhahaas ma saaraysid meel jahanamo la yidhaahdo soornaa halkaasaan kugu xirayo biyo male baad ma lahan cuqubo bisaa tahay cadaalad ma tahay mase cadaalad maaha ya cadaalad ma taha fikrad la yaqaano ma taha oo waadixa fikradda aayadda ay sharxayso waa warkaas hadda af soomaaliga aan ku sharaxnay waa nacam wamaa khalaqtu ljinna jinniga uma anaan abuurin walinsa insiga ilaa liyacbuduun ay ilaa liaamurahum an yacbuduun inay faro inay caabudaan alla oo alla waxdaanadiisa ay sugaan inuu cibaadada xaq u leeyahay amarkiisa ay qaataan nahyigiisana ay ka haraan o maa uriidu minhum min risqin maa uriidu kama rabo minhum ayaga min risqin wax risqi ah kama rabo wamaa uriidu kama rabo ay ay minhumaa u qadarane an yudcimuun inay wax siiyaan inay iska dhaaf waxay siiyaane in allaha alleh ar huwa arasaaqu asagaaba wax bixiyo oo qofkaana arsuqa kayrkiisana arsuqa dulquwati awood leh almatiin oo xoog badanoo xogbaba aan u baahnaba wax kastaba isagaa heli kara idan bini aadamku hadduu ilmo dhalaayo hadduu dad wax u qabanaayo hadduu ciidan diyaardamaal u gelaayo waxay isleeyihin berri ha ku saacideen ha ku gacan qabteen maalintaa u baahan tahay sax soo maaha ilaahay axsaankan wuxuu iska sameeyey asagoo bini aadamka wuxuu uga baahan yaha la arko risaqna kama rabo bis wax asaga dan u ah waa maxay war igu shukri cibaad nicmadan kuu sameeyey ku shukri middaan midka badanaan ku siinay asaga dan u taa qofka soo maa hadduu marka intaas garan waayo waxa weeye qofka marka khaladkii asagaa maanta ma arkaysaa iskale marka xadiida imaam axmed oo soo aroora nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ya bna aadam xadiis qudsi ah oo saxiixa tafaraq licibaadatii war aad cibaadadeyda usoo u soo maaragtay firaaqo noqo macnaa u howlda macnaa adduunyadaada ka shaqayso ku wada laakiin wakhtiga maaragtay muhiimka cibaadada maaragtay xaqeeda iyo wakhtigeeda sii amla sadraka qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa hinan taajirnimo qalbigaagaa taajir laga dhigayaa wa asudu faqraka faqrigaagana waan daboolayaa faqiirtinimada ilaahay wuu kaa qaadayaa macno ahaan qalbiga haddii aad ka deeqdo gacantaadana waa la soo gelinayaa wa ilaa tafacala haddaad samayn weyso oo adduunyo ka daba indhataagto malaatu sadraka shuqlan qalbigaaga shuqul iyo adduunyo raasi iyo indhataag ayaan ka buuxinayaa walam asud faqraka faqrigaagana lama owdayo oo macnaa qino laguma siinayo macnaha qofka hadduu cibaadada ilaahay ku mashquulo intii ku filanna uu risqigiisa oo xalaasha uu raadsado qalbigana hodanow ka noqonaya wixiisana alla u barakaynaamo hadduu laakiin adduunyo iska daba rido oo waajibkii alla uga mashquulo iyo xuquuqdii dadka uu cibaadadii alla iloobo qalbigiisana indhataag iyo iimaanyoog uu noqonaya soomaalidu siday tiraahdo qanaaca la-aan iimaanyoog waa qofkaan qanaacada lahayn soo maaha wixiisiina ilaahay u baraki maya waa ka baahan yahi saas oo kale waa nacam in allaha alla asaga maa uriidu minhum kama rabo min risqin wax risqiya wamaa uriidu mana ka rabo an yudcimuuna inay uquudiyaano ina allaha alle huwa arasaaqu asagaaba risqiga bixiyo dulquwati addoon u saaxiiba almatiinu ee xog badan marka cid wax uga baahan yaha lama arko alla subxaana wa tacaala haddaba waa la soo gebagabaynaa waxaa lagu soo gebagabaynayaa dhaar gaalada loo dhaaranayo maara ma laydin la'yahay khayrkii ma raaci laadihin rusushii ma rumayn laadihin ilaahay caabuda maalin kugu la'yahay haye waxaad ka heshaan aad leedihin waa arki doontaan yaa indha xumayaan wixiidu ku dhac waad arki doontaan markaasu ilaahay wuxuu yidhi fa inna liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu oo dulmiga sameeyey danuuban wadaan ayaa u sugnaaday oo midla danuubi asxaabihim asxaabtoodii gaaladaha wadaantii loo daray ayaa loo daraya oo cuquubada ah ee falaa yastacdinuudu degsan waa kuwii u imaan raba wey adiga gaal ma tahay xoogaa caafimaadkaasaad ku qooqdeen soo maaha waxaad leedihiinaa la leeyahay cuquubadii dadkii hore sidii lagu ciqaabay qoomu nuux iyo qoomu luud iyo hamuud iyo sidii loo ciqaabay unbaa laydin ciqaabi doonaa ee waxba goor waa imaan doonaa hadhihi waa idinku soo foolleey marka danuuban waxaa loo wadaa soo soomaalidu ma yidhaahdaan ninkaas wallaahi bilaahi intuu edabdarro u sameeyey anigana haddee suusaan u baaga wadaantou ii shubay teeda kalean u shubay macnaa waa ka abaalmariyey soo saasoo kale soo maaha macnaa waxaa laga wadaa jasahooday leeyihiin dadkii hore sidii loo abaalmariyey wadaantii loo daray iyo qarsinkii loo daray ayagana iyo koombadii loogu beegay ayagana loogu beegay macnaha cuquubadii hore ayay leeyihiin waa usluub oo caali ah jiddan fa inna liladiina waxaa u sugnaaday kuwii dalamuu daalimnimada sameeyey oo gaaloobay danuuban wadaan buuxda oo macnaa cuquubaah macnaa nasiibaa laga wadaa nasiibay leeyihiin iyo jazo ay leeyihiin kaasoo midla danuubi asxaabihim walaalahooda wadaantoodii la mida macnaa cuquubadoodii kalo la mida gaalada ahaa ee falaa yastacdinu isdegsan sababtoo isla markiiba bederaa lagu ciqaabay nimankii dhammaayoo kibirka badnaa ee nabiga uu ka joogi waayey ee maanta ma arkaysaa naaquudaha oo ka ahaa abujahal bederaa toddobaatan ka mida la dhigay maqaawiirtooda ugu waaweyneen sanaadiidulkufri gaalada nimankii maanta madaxda iyo maanta ma arkaysaa maqaawiirta ka ahaa sabciinna waa la soo qafaashay kabacdina waa isugu xigtay ilaa markii daba maka laga qabsado soomaa ninkii markaa sayidkoodaa abu sufyaan ma garan intaan nebigu soo gelin ayuu islaamay markaasaa la sharfo waxaa la yidhi man dakhala albeyta fa huwa aamin waman dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin markii dambe ninkii beytka kalena waa aamin abu sufyaanna xoogaa sharafuu jecel yahaa la yidhi si uusan maaragtay itaarayo u kicin moogta marka nabigu waa dinya lama dhihin ninkaan intaasuu dhib noo geysa waa laga aarsanaa waxaa la rabaa islaamka in loo soo doodo fikrada in laga kiciyo lama rabo ninkan weli waa nin oo qiyaada ka mida hadduu istimaato uu samey waxaan dagaalama dad unbaa ka daba dagaalami lahaa dhibba maxaa keena islaamkii xoogaa lagu maaragtay cabbaas saaxiibkiisaa kula teliyey wuxuu yidhi wax uu ku faanuqu sameeya nabiga kaasuu yidhi man dakhala daara abisunahu aamin waxaas intaas dee adigana waxba kaa dhibi mayso fitnana way deminaysaa soo ma nabiga xigmadiisa calayh isalaatu wasalaam fawaylun waadi cadaabeed baa liladiina kafaruu u sugnaaday gaalada min yowmihi maalinta alladii kaasoo yuucaduuna loogu yaboohayo maalinta ay diidan yihiin oo loogu yaboohayo maalintaas cadaab xun xun xunaa u sugnaaday way arki doonaan le marka hadda waxaa roon intay goori goortaa inay isqabtaan soo halkaas waxaa ku dhammaaday suuratu addaariyaat suuratu duuran ku daraynaa xoogaayar acuudu billaahi min